dagaal dhanka beelaha ku salaysan ayaa mar kale ka dhacay tuulada tarbaaj ee degaanka wajeer ee waqooyi bari kenya labada beelood ee dagaalkani ku lugta leh ayaa beelihii dhowaa isku hayay muran dhinaca dhulka ah oo sababay dagaal uu dhiig badani ku daatay david rotich oo ka tirsan maamulka dowladda ee deegaankaasi ayaa sheegay in dadka lagu dilayay dagaalka ugu dambeeyey ay u badan yihiin maleeshiyadii dirirtay haddaba waa maxay sababta colaadan weli xalka loogu la'yahay maadaama ay muddo soo jiitamaysay daa'uud aweys ayaa su-aashaasi hordhiga xildhibaan cabdulaahi diiriye oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka wajeer
daawudullaahi naftanada waan fahmi la'anahay waxay u istaagi ladahay laakiin haddee waa un laba beelood oo waxay marka hore ka bilaabatayba hadda laakiin aargoosi oo ciddii laga dilay ilaa ay aargoosata ma ogiyo ma istaagaysa marka runtii waa arrin aada noo walaacinaysa oo aan soomaalida ka codsanayna in war qofkii wax la ka dilay laga dilo o ilaahay intaa ka yaabtaan oo waddankii sidan kuma hormaraaye waxaan la duulaayo oo lasoo aargoosanayo hala daayo waa midaan leenahay laakiin runtii midda kalena dawladda kenya ayaan ku eedeynaynaa oo hata shacabka bal hadday isdagaalaan maalintii dhibata aniga meeshaan tegay aniga iyo xildhibaano kala dawladda waxaan ka codsanay in ciidamada r d u-ga la yidhaahda iyo inay geeyaan meesha ilaa hadda ciidan la geeya ma laha marka waa dhibaato noocaase
sida aad sheegtay dagaaladani waxay salka ku hayaan haatan argosi dalka kenyana dowladda ayuu leeyahay ciidamo amni ayaa jira idinkuna siyaasiyiintii degaanka ayaa tihiin intaad iskaashataan ma keeni weyseen in aad dadka hurinaya colaadahani aad maxkamad horgeysaan maba sharciga la horkeeno si ugu dambeyntii ay u noqoto in dadka kalena ay ku ay tusaale uga qaataan oo aanay ku dhiiran in ay dad si sahlan u dilaan sida haatan dhacaysa daawud annaga horta xildhibaanadii madaxda laga soo doortay aad baan dadaal u samaynay hadda isbuucii sabtidii axaddii lasoo dhaafay shalay iyo daraata ee nairobi mitimo badan baa ka socday oo dawladda xataa ogeed oo embiyada soomaalida oo kasoo jeedo gobolada iyada aan shirayna oo beelaha kala duwan ee shirar baa ka socday laakiin haddee nasiib darra waxaa iyadoo shirarkii socdaan oo sidii xalkii socda oo dhowr horena xal la gaaray ayaa iyadoo socota qabiil beri hore wax laga dilay ayaa argosi waxaa kusoo haddana waa beriisanay dad baa haddana la laayay marka runtii annaga horta embiyada xildhibaanada dadaal nooca badan baan wadnay dawladdan xataa u tagnay ninka boliiska uyan inuu boliiska iyo wasiirka arrimaha amniga gudaha in askar ku filan meesha iyada la geeya in dadkii raashin loo geeya in dadka la kala dhexgala bal iyaga hadday noqdeen noocanayto laakiin dadka dembiga geystay oo in la horkeena maxkamada waa sax ilaa hadda boliiska way raadinayaan tan iyo markii la hirgeliyay nidaamkan cusub ee maamulada gobolada loogu sameynayo kenya colaadaha gobolka soomaalida ay degan yihiin waxaad moodaa in ay sii sare sare u kacayaan marka ma laga yaabaa in arrintaasi laftarkeeda ay macnaa halkii soomaalida ay ka faa'iidi lahaayeen ee dhibaato uun u horseeda waayo toddobaadyo ka hor waxaan ognahay in gaarisa lafahanteeda ay arrimo noocaana ka dhaceen oo halkaasi beelo isku haysteen
ma dhihi karna horta dawladan cusub oo countiga iyo devolutionka dhibka ma keenin laakiin haddii si loo fiiriyo waxaaba kuraas cusub ayaa lagu daray ayaanta dhibata iyo boundaries cusub baa la sameeyey marka hasha aan ka aan ka eegeyna halkaa waxaawaaye yani guddiga doorashada iyo xuduudada marmar waxaad isdhihi shaqo fiican may sameynin oo dadka xuduudadii yani constituencygan iyo kan kala xuduudadii si fiican umay qeexin waxaa loo daayay shacabka inuu nin walbo ku burmaan anaa inta iskale iyo anaa iskale marka taa iyada waa run waa arrin oo devolutionka keenay maaha lakin waa arrin kuraasta siddeetan kursi oo cusub baa lagu daray kenya doorashadan soo dhaafnay taas way keenaysaa lakin devolution ahaan county government ahaan dhaqaalo badan bay dowladda countiga haystaan waa arrin dhici karta lakin wax hadda oo aan ka shaki qabna taas mase dhacday ma filayna inay dhacday lakin daawud waxan raba inaan sheegay dawladda nafteeda runtii mar walbaan ku eedeyna hadda meel la yihahdo intercotoni dhib badan baa ka dhacay dawladda way u gurmadtay waxay noqotay arrin national issue arrin qaran bay noqotay madaxweynaha inuu ka hadlaa wasiirkii inuu tagaa ninkii boliiska weynaa inuu tagaa arrin weyn bay noqotay oo idaacadaha iyo tviyada waddanka iyo social websiteka iyo kulli arrin runtii aada weyneyd be lakiin annaga marka hadda shalay labaatan nin qof meel lagu dilaa mar mar waxaan isweydiinaynaa kenyaanka maqaar baa ka fadli badan kenyaanka kale marka waa arrin runtii aan ku soo celcelino oon haddana ku celinaya laakiin soomaalidiina waxaa laidinku eedayaa dadka qaarkood ay idinku eedeeyaan in marka qof uu dembi geysto qofkii aan la dhiibin oo markaasi la qariyo amaba si gaara loogu heliyo oo la leeyahayaan laamaha sharciga loo dhiibin so taasi laftarkeeda dhibaato ma keenayso ha way keeni way dhacdaa soomaalida ninkan waa qabiilkayga waa la qarini waxaa la dhihi dhuuma gargar baa loo guri lacag laaluusha la bixin waa lasoo sidaan arrintaas soomaalida ilaa aan ka baxaynana dhibkan kama baxayna waxaan rabnaa nin hadduu dembi geysta qabiilkan kale iska daa sidii kaloo loo kala xaajoodna loo kala xaajooda laakiin ninkaa isaga ha lasoo qabtaa shacabka ha soo saareena yaysan qarinin